faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaari jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar ibraahim raadiyo cadaado jawaar
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo saaxiibadana dhegaysanayo uu saakay qodobada aad maqli doontaan waxa ugu dooran faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal culus oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ambasador axmed ciise cabed oo la kulmay wakiilka cusub ee hadda caafimaadka adduunka ee w h o ee soomaaliya madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dini oo faahfaahin ka bixiyey shirka uu kaga dhawaaqay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari warar kala duwan oo ka soo baxaya mas-uul xalay lagu dilay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug iyo booliska somalilan oo qabtay ninku eedaysanaa kubsi iyo dil u geystay gabar shan iyo toban jir ahayd qodobadaas wuxuu nagu soo korray intaa war ku jirna ayaan idiin soo gudbi doonnaa ee goordhowo diyaargarooba faahfaahintooda
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaan hawad idiinka leenahay waa subaxnimo talaadaha taariikhdana ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha labaad febraayo labada kun iyo labaatanka intaas aad maqashay waxay ayaan kuwad ugu doorkaroonaa warka subaxnimo iminkii haatan kusoo dhowaada warkii oo dhan faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle haashim cumar ayaa inoo faahfaahinaya warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo xalay gudaha magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom oo dhinac ah iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerareen saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ku leeyihiin halka lagu magacaabo namber uuna oo ka tirsan xaafadda horseed ee magaalada jowhar waxaana dadka degmadaas qaarkood ay sheegayaan in dagaalku uu socdo ku dhowaad hal saac wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in hal askari uu ku dhaawacmo dagaalka ka dhacay gudaha magaalada jowhar kaas oo dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ay wehelinayaan ciidamada amisom iyo ururka al-shabaab balse dadka magaalada ayaa waxa ay sheegayaan in uu jiro khasaare soo gaara dad shacab ah dhinaca kale wasiirka amniga hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan kheyre oo ka hadlaya dagaalka ayaa sheegaya in xubno ka tirsan al-shabaab ay soo weerareen kontarool laga soo gala magaalada jowhar ha yeeshee ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay iska difaaceen wararkii ugu dambeeyey ee saaka aan ka helayna magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan ha yeeshee magaalada laga dareemaya dagaalkii ka dhacay aad baad u mahadsan tahay haashim madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi dini ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkii uu kaga dhabaaqay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland dr siciide cabdulaahi dini ayaa waxa uu faahfaahin guud ka bixiyey shirka wadatashiga puntland kaasi uu u cilaamiyey islamarkaana la filayo in shan iyo tobanka maarso uu qabsoomayo shirkaasi oo lagu qaban doono magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ee caasimada maamulka puntland ayaa qorshuhu yahay inay ka qayb galaan saamileyla siyaasada puntland iyada oo looga hadli doono arrimo muhiim ah oo ku saabsan xaalada dalka iyo tan puntland madaxweyne dini oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay boosaaso ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi looga hadli doono mustaqbalka iyo masiirka puntland iyo guud ahaan tan dalka soomaaliya waxa uu sheegay in muhiimadda ugu weyn uu kulankaasu yahay sidii si midaysan ay u wada shaqayn lahaayeen una adkayn lahaayeen wadajirka dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan xaqiiqdii shirkaasi si kale ayaa loo fasiray balse waxaan idiin sheegayaa in looga hadli doono waxa u dan ah dadka reer puntland deegaanada ka maqan iyo xuduudaheeda iyo inay ka hadlaan iyo sidii loogu guri lahaa nidaamka ayuu yidhi madaxweyne dini ugu dambeyn waxa uu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey madaxweynaha maamulka puntland siciide cabdulaahi dini in shirkaasi loo qaban doono dhammaan dadka reer puntland islamarkaana uu rajeynayo inuu wax muhiim ah ka soo baxo shirkaasi wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ambasador axmed ciise cabed ayaa la kulmay wakiilka cusub ee hayadda caafimaadka adduunka ee w h o ee soomaaliya haashim cumar ayaa mar kale inoo ambaqaaday qodobkani wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee soomaaliya danjire axmed ciise cawad ayaa ku qaabila xafiiskiisa wasaaradda ee caasimada muqdisho wakiilka cusub ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o ee soomaaliya doctor mamnuur raxmaan maalig oo warqadiisa aqoonsiga wakiilnimo ku wareejiyey wasiirka isagoo ah wakiilka hay-adda ee ka howlgala dalka kulanka qaabilaadda intii lagu wada jiray ayaa waxaa laga wada hadlay iskaashi wadaagga iyo wax ka qabashada baahida dhanka caafimaadka iyo isbitaalada ku yaala soomaaliya iyadoo la dejinayo barnaamij ka hortag iyo wacyigelin oo loogu talagalay kuwa bixiya adeegyada caafimaad iyo hirgelinta mashaariic wax ku ool ah oo taabagelinaya habab si wadajir ah looga shaqogalo warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan dil xalay loo geystay mas-uul ka tirsan maamulka puntland wararka laga helayo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in xalay halkaasi lagu dilay mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka magaaladaasi rag hubeysan ayaa la sheegay in badtamaha magaalada gaalkacyo ku dileen cabdiraxmaan nuur gesdiir oo ka mid ahaa nabadoonnada gobolka mudug sidoo kalena ahaa gudoomiyihii laanta shanaad ee xaafadda garsoor wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in mas-uulkani xilliga la dilayay sidoo kalena la dhaawacay qof la socday halkaasi dhaawaciisa la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada gaalkacyo goobjoogayaal ku sugan xaafadda garsoor ee waqooyiga magaalada gaalkacyo ee puntland ayaa waxa ay sheegayaan in raggii dilka geystay ay goobta iskaga baxsadeen sidoo kale goobta uu dilka ka dhacay ayaa waxaa gaaray qaar ka mid ah ciidamada iskudhafka ee ka howlgala magaalada gaalkacyo kuwaas si oo sameeyey howlgallo baaritaano ah kaasoo ay ku baadigoobayaan raggii ka dambeeyey dilkaasi al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkaasi iyaga oo sheegay inuu xiriir la lahaa ciidamada b s f ta puntland waxaana weli dilkaasi ka hadlin maamulka gobolka mudug ee dhinaca puntland maahan markii ugu horreysay dilal noocani oo kale ay ka dhacaan magaalada gaalkacyo waxaana inta badan dilalkaasi sheegta xarakada al-shabaab maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlay dagaalka magaalada jowhar ku dhexmara ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya iyo xarakada al-shabaab haashim cumar ayaa inoo faahfaahinaya mar kale xalay waxaa magaalada jowhar muddo ku dhow hal saac uu dagaal culus ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom oo dhinac ah iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab dagaalka oo ka dhacay xaafadda horseed ayaa la xaqiijiyey in uu sababay dhaawac hal askari ah waxaana dagaalkaas faahfaahin ka bixiyey wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirka amniga maamulka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan kheyre ayaa sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab ay soo weerareen kontarool laga soo galo magaalada jowhar ha yeeshee ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay iska difaaceen al-shabaab ayaa isku dayaya in ay ammaanka qalqal galshaan waxayna rasaas kusoo tuurtuureen bar fariisin u ah ciidanka ammaanka hirshabeelle oo bannaanka magaalada ah taas oo laga kontaroolo dhaqdhaqaaqa dadka soo gala magaalada iyo kuwa ka baxa kooxihii soo rabshadeeya fariisimaheenna ciidamada amniga ayaa ku daba jira sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa ayuu yidhi wasiir maxamed kheyre xaaladda magaalada jowhar ayaa ah mid degan waxaana saaka si caadi ah u shaqaynaya dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo ganacsiga ha yeeshee si weyn looga dareemayo dagaalka dhex mara ciidanka dowladda iyo kuwa amisom oo dhinac ah iyo ururka al-shabaab aad buu u mahadsan yahay hashim ugu dambeyn booliska somalilan ayaa gacanta ku dhigay ninku eedeysanaa dil iyo kufsi oo u geystay gabar shan iyo toban jir ah ciidamada booliska somalilan ayaa la xaqiijiyey inay gacanta ku dhigeen nin la sheegay in habeen ka hor uu fal kufsi iyo dil ah u geystay gabar shan iyo toban jir ahayd falkan ayaa saraakiil ka tirsan booliska somalilan ay sheegeen inuu ka dhacay degmada lughaye ee ka tirsan gobolka awdal islamarkaana ninkaasi uu baxsad ahaa taliyaha booliska somalilan maxamed aadan sakadhi dabagale ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ciidamadu ay qabteen ninkaasi loona gudbiyey saldhigga dhexe ee magaalada boorama ehelada gabadha kufsiga iyo dilka loo geystay ayaa dhaban booliska somalilan waxay ka dalbadeen in cadaaladda la horkeeno ninkii ka dambeeyey falkaasi hase yeeshee haatan ninkaasi gacanta lagu dhigay guud ahaan waxaa jeclaha inaa intaas ku soo ameero warkii subaxnimo aad kala socotay redio cadaado warkayga ciddii sheegay ama dib kala soo qabsatay waxay dib uga baarbaara karaan isagoo iskugu jira maqor qoraal iyo sabiro intaba beeshka internetka aan ku leenahay ah w w dot radio cadaado dot com warka saaka waxaa soo saaray haashim cumar waxaana idiin daadaynaya anigoo ah maxamed aadan karaama waxaana farsameynayay sharmaarka maxamed maxamuud sharmaarka suuley warkan warkiisa xiga sidaasiyo subax wanaagsan